bismillaahi raxmaan raxiim aniga oo ah guuri jaamac xasan ahna agaasimaha shirkadan halkan idinkaga muuqata ama ururka halkan idinkaga muuqda ee magaciisa la yidhaahdo sahay aqil group waxaan bulshada u caddaynaynaa barnaamijkan inaan u keenay waxyaabo muuqda oo jira oo hadda ka taagan masalan dayaca ka taagan hadda ka jira qabriyada oo kale markaan daraasadaynay markaan daraasadaynay qofkii dhintay markuu inaka dhinto inaanaan wax aan uga baahannahay si jirin godka aan kula degdegno dayaca qabuuraha ka jira oo kaleeto waxaa ka mid ah dhulka loogu talagalay qabuuraha wuxuu u baahan yahay beesaamin buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay hab line line ah in loo sameeyo oo sida hadda la isku dhacyaacshay oo dhulku khasaarada ugu jiro aan loo samayn dayaca ka jira oo kaleeto waxaa ka mid ah qof sadaqo asagu la baxayo maahe inaan cid si toos ah loogala xisaabtamo maanta qabrigii duma iyo kii dayac ku yimaado iyo wixii waddo jaraya wax si toosa loogala xisaabtamaa inaysan jirin ilaa dad sadaqa la baxaya iyo dad waxa weye qofkoodii soo aasanayo oo niman daylaha godka iyo alaabtoodan usoo dhito horay kaga rida maha cid mas-uuliyadda u xilsaaran aysan jirin dayacyadaa noo muuqday kadib haddana waxaa noo muuqday baahida jirta sidee looga gudbi karaa waxaa noo muuqatay in la orgaanays gareeyo wixii in looga gudbi karo oo wixii laga dhigo hay-ad laga dhigo bartinarship ay ka tahay dowladda hoose aadbaan dowladda hoose ugu mahad celinaynaa sida ay u fahmeen baahidatan oo noogala qayb qaateen dhammaan meesha dadka kasoo qayb galayna dhammaantood waxay ahaayeen dadkii arrintaan ay qusaysay oo baahideeda arkayay bay ahaayeen oo hadda halka ka hadlay ay arkayseen aad baan ugu mahad celinaynaa iyagana siday u garteen baahida jirta oo aanaan keliga aya u garan anaan isku koobin inaan anagu baahidaan garanay dad badan baa gartay oo ay ka mid yihiin dadka hadda meesha ka hadlay waxaa kaleeto oo jira baahiyaha jira ka mid ah qofkii inaan wax ribood aan laga reebin masalan hadda markaan anagu waxaanu samaynay database baan samaynay aanu kaga reebayno ribaad qof kasta oo dhinta aanu ribood kaga reebayno matalan magaciisa magaca hooyadiis waxa weeye da-du jiro sababta uu u dhintay qoyska uu u dhintay dan waxaa la helayaa dadka dhintay sababta ay u dhinteen waxaa la helayaa cudurrada salaanka ugu badan sanadka ugu badan loo dhintay dan waa lala xisaabtamaya wasaaradda caafimaadku ribood bay ka helaysaa ay kula xisaabtanto hay-adaha kula xisaabtanto hay-aduhu laftoodu risaarjkooda ay qaban lahaayeen halkanay ka helayaan waxay ogaanayaan cudurka hadda jiro focuska u baahan in la saaro waxqabad badan baa ku jira shirkadda wixay kaleeto oo faahfaahin ah oo ama weydiyuhna weydiisho ama bulshadana weydiisana diyaar baan oganahay inaan uga jawaabno aya bulshadana waxaanu ka rajaynaynaa insha allahu tacaala inay fahmaan waxakan ujeedkiisa inaanay markay qabuuro arkaan argagixin qof walba waa dhimanayaa kullu nafsin daa'iqatlmood dadku waxaa moodaa in maaragtay inay jirto dad aan maaragtay dhimashada nin aad looga cararaya laakiin qof walba waa dhimanayaa meeshaan ku dhan waxaa loo baahan yahay meeshii kuu dhalay inaad kasii korrito marka insha allah waxyaaba badan baan samaynaynaa horumarina oo aan ku samayn doono sida dharayn aanu samayn doono laynlayn aan u samayn doono waxyaabahaas oo dhan baanu samaynaynaa iyadoo ay nagala qayb qaadanayso dowladda hoose oo kaalinteeda qaadanayso hadday kaalin amnin tahay hadday tahay iyo kaalin waxa weeye dhaqaale inta dowladda hoose way nagala qayb qaadanaysaa aad baan ugu mahad celinaynaa rumuudka labaad ee meesha ku jiraan dowladda hoose weeye bulshadana sidoo kale waxaanu wixii tuhuna intay ka baxaan waxaanu tilaynaa inay noo yimaadaan oo xafiiskayga noogu yimaadaan oo aan u faahfaahayno qofka wax walba oo jihun kaga jiro asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aad baan idinku mahadcelinayaa bahdiina miidiya dhammaantiin anigoo idin kala qaadqaaday meeshaa nin ka qaadatanin baa uga tagtaaye haddaan idin maacaabar baan ka tegayaa dhammaantiin aad baan idinku mahadcelinayaa asalamu calaykum waraxmatullah